horta maanta waa waa maalin taariikha waa milestone baan ohan karnaa maanta waxa dhacay ilaahay baan ugu mahadnaqaya subxaana watacaala waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan waa markii u horreysay ee shan iyo labaatankaa sannadood aan dawlad wax kala saxeixanay dawlad oon gala bilateral agreement dawlad ku jirta u n ta jaamacatu carab ku jirta ayaa subxaana watacala ilaahay noo soo diray waanu ku faraxsannahay cadowgeygana waxay ku noqotay quraanjay ku quurso ayay ku noqotay heshiiska bal faahfaahin naga sii imise sannadood buu soconaya sidu shan iyo labaatan sannadood laba dimension buu leeyahay mid waa mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii oo waxyaala nagu weyna wuxuu ahaa imanka dawlad doonsa ictiraaf in aad leedahay awood tayo lagugu taag lagugu aamini karo heshiis lagula geli karo waa shuruudaha statehoodka taasi waxay soo cadaynaysaa inaynu somalilan ay tahay waddan heshiis la geli kara oo capacitya leedahay ina waxa weye xaggii dhaqaalaha oo waddankaa maanta saldhiga qaatay haddana shirkadda d b worldna ay tahay xarunteeda labadaas marka isku dirtay waxay noqonaysaa watacaala sidaan u sheegay two thousand two gaan idhi berbere waxay noqon doontaa hong kong calaamadihii baa bilaabaya shaqa abuurmisa waxaa ciidamada waxaan military alliance oo hadday cidna soo weerarto way naga caabinayaan shaqaalaha ay noo furayaan shan kun oo dhalinyaro ah jirto reer somaliland oo halkan ku ay oo aabayaashada afartan sano ka shaqeeyo ha camalla kuwaasaan u horraysiina inay shaqa ka helaan haddii ilaah ilaaho xafiiska ka furanya somaliland de waa waa geedigii dheeraa ee ahayd ictiraafka waa tallaabo hor leba weeye dadka meelaha ka qayb qaylaya waxa weeye dad aan taagin halkii kontonkii caqligii kontonkii la odhan jiray iskuullada lagu diidayay ee jaamacada lagu diiday iyo caqligii ahay waa lana iibsaday ayaa weli xitaa maanta qornigii koob laamaad la maraya weli dadkayna qaaray ku jiraan waan gartay waynu usoo noqon doonaa dabcan dadka dhaliilsan heshiiska laakiin heshiiska laftiisa qodobadii nuxurka heshiiska ee la keenay labada gole ee baarlamanka somalilan ay ansixiyeen dad badan baa tuhunka qaba waxay sheegeen inaanu ahayn qodobadii rasmiga ahaa ee heshiiska ku jiray islamarkaana in duuduub lagu marsiiyey oo lacaga loo adeegsaday oo dowladda xoog ku waday ansixinta qodobada nuxurka heshiiska markaad aragtay qodobadii la ansixiyey iyo qodobada rasmiga ah heshiiska maanta la saxeexay isku mid ma yihiin faysalow maxaase kusoo kordhay guddoomiye horta waxa weeye oo dawladdan nafsibaa ka baxday bahriba ka baxday intaasoo waxaa jira adduunka space oo la saxeeyo saldhigoo mid kastaba dawladdaa markaan talada haysa ayaa saxeexa wax baarlamaan maleeya ma jirto saad aragtay afar kun oo ciidama saldhiga ugu weyn turkiga laga furay wax hadal haya ad ogaa ma jirto maanta laakiin waxa weeye heshiiskan maadaama dawladdan ay dawlad bahri laga saara ay tahay dacaayadihii nafta laga saaray waa taa keentay baarlamaanka waxaana waxyaalaha qodobo imaka la kala saxina wax saldhig u ahaa saldhig base u ahaa wixii ay labada gol sharciyeeyeen ee baasgareeye baa saldhig ah oo laga duuliyay dadka caynkaale waa dad leh waa dad is aan aan aragti gaaban leh oo waa dadkaa la la aragtiga noqday cadowga ee mudaharaadka dhigaya arsaaqad korodhay adduun inagu soo kordhay dal inala saaxiibay aynu u baahnayn shan iyo labaatan sanaan joognay wax ku mudaharada wax umasharaxada moojaane may ahayn habooneen waan gartay guddoomiye marka haddii heshiiskaasi cid uuni labada dhinac ee maanta heshiiska kala saxeexday somalilan iyo dowladda imaaraadka carabta qodobada lagu heshiiyey ee kasoo bixi weydo maxaa ka meel yaala sidee lagu xallin karaa wixii khilaafaad ee soo dhex gala shan iyo labaatan sano waa muddo aada u dheer waxa weeye horta dee adduunka eeg inagu ma nihiin wax dadka ka jaada adduunku dawladuhu heshiis bay galaan hadday qole heshiis kasoo bixi weyda dee loo maraajo dialog baa jira maxaa dhacay heshiiskii way wala wada hadlayaa inagu waxaan ka fikerinaa had iyo golaha xagga xun bayn ka fikerinaa dawladdu waa committed bay ku yihiin waxay wa waxay ka tahay standardka iyo sharafta dowladnimo ka mid tahay dawladdana waa dawlad muslima waa wadanka qura intaa daacim shariga inoo furay marka soomaali baabaaday meel kasta ha joogtee kii oo maanta dan inaga yeeshayna oo isna interest inaga yeeshayna kalsoonida kalsooni buuxaan ku qabnaa dadkan waxaa ku hadlaya waa dad aan jiha aan caqli lahayn waa dad xaasidnimo waa dad qof u muuqata waa qad reeraysan niba waxbu doona lagu kiciye laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ha loo shukri noogo waan gartay marka horumarka uu saldhig military keenayaa muxuu noqon karaa faysal marka laga yimaado dad inay ka shaqeeyaan dabcan dadka saldhiga ka shaqeynayaana waxay noqon karaan dad kooban muxuu soo kordhinayaa saldhigu midda kale muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya dekeda qoladii lagu wareejiyey d b wall iyo saldhigani ma shardi isku midaba oo haddii dekedii la siiyey khasab bay noqotay in airboortka iyo saldhigga militarigana loogu daro may orta d b na waa shirkad caalam sharcaddu waa shirkad waa company kana waa dal adduunka inagu umaynu wax saldhig bixiya saldhiga waxaa loo bixiya dhulka hadduu istaraatiijo yahay xulufaa la yeeshaa kaaida ku jirta ciidamadan inoo tababaraya hoobkeenu ka qaadanayna haddii ilaah ilaaho shaqaa laga helaya mawasaxo qura haddaad tahay waan u keenaya ciidamada halkaa jooga haddaad tahay waxaan u keenaya kaasiriga u keenaya yacni guryahan maanta berbera orad dhulka halku marya qiimihiisa dasarkaa maanta aan joogna dubay aad aragtay siay maraysa adduunka iyo abudabi sabadi tow iyo dowladnimada heleen dasar bay ahed maanta waa kaa adduunka o dhan isku yimi waa maskax iyo infasmat baa keentay maraykan baa degahooda og tahay oo taliyaal ku leh cid ka hadlaysaa ma ji marka waxa weeye jahliga jahliga waa inaanuna hogaamin aqoonta ina hogaamisa aqoon darada yaa ina hogaaminin iyaanu afmiishaarku ina hogaaminin waa inuu mutacalimka ina hogaamiyaa wax garanaya aragtida leh waan gartay marka maxaa loo adeegsan doonaa imaaraadku dabcan waxay ka qayb tahay xulufadan sacuudigu hormoodka ka yahay ee waddanka yaman duulaanka amaba dusha ka duqeynaysa marka maxaa loo adeegsan doonaa saldhigan saldhigan horta waxa weeye waa long term maaha short term dagaalkan yaman wuu iska dhamaanaya gabagabo uu noqonaya waa dagaal loo kala oo magaranaysa kuwa kii soomaaliya oo kale ka socday laakiin waxa meesha weeye istraatiijig bee ilahay nagu abuuray dadkani dad yani inoo soo inoo soo goobtagay maaha waa dad ilahay inoo soo diray insha allahu tacaala aynu ka macaashi doono waxaad bal iga warantaa dad badan baa ka soo horjeestay xisbiga waddani inta badan waxay ku celcelinayaan in saldhigaasi yahay mashaakil ku soo kordhay somalilan oo aanu ahayn haba yaraatee wax dani ugu jirto bal arrintaa ka waran adiguna xisbi mucaaradaa tahay horta waddani laba iyo labaatan xildhibaan uu sheegto xildhibaan kuma lehe kuwii ay iska sheegta ayaa ayaa horta footiyey waa nasiib daro cabdiraxmaan isagoo baarlamaankii ku jira oo jermankii baarlamaanka oo baarlamaankiisa ansixiyey inuu isagu haddana ilaah lagu mudaarado waxaan u arkinaa inay tahay aqoon daro siyaasiyeed iya ila tahay oo amba u adreskanaya dad yar dad kasoo horjeeda waa dad yar yar oo fara ku jiraysa anigu mucaarid baan ahay mucaaridka micihiisu ma aha inuu wax dumiyo inuu hagaajiyo wey ama waxaan u imi oon siyaasadda u galay inaan qaran noqono carruurteeda dal u dhisno wixii aan arkay kulma dawladdii haysataa maamulka gacanta ku haysaa aan wanaag hayso waan ku dhiirigelina waan ku raacaya waana la garab taaganahay waana ku amaya inay keenaan guulaha wax allahi waxay khatar nagu haysa ma jirto jabuuti baa saldhigaal joogaan eritreyay joogaan soomaaliyay joogaan waxay naga yunankii naga dhigay guddoomiye waddanka abaar ba-an baa ka jirta xoolihii iyo dadkii haraad iyo gaajaa marisay meelo badan waaba laga barakacay dowladda imaaraadku ilaa hadda wax caawimo ah oo toosa ay dadkaasi ku caawisay ma jiraa
dowladda imaaraadka horan labaatan ceelbee ku ballan qaaday iminkana brita ayaa loo tegayaa foundation khaliil foundation oo uu dawladdu ku amartay inay arrintaas si deg deg uga qabto waxay ballan qaadeen iminkana inay deg deg wax u keeneen wax gacanna ay naga siin doonaan abaarta soo noqnoqonaysa ee koda soo noqonaysa si aynuga hortagno dib inagu soo noqon ayuu tabtaasuu sheegay magaranaysa ninkay madaxda ka ahaa madaxtooyada uu yidhi baasha waan iska caawina dib usoo noqnoqonaysa haddana waxaan jeclahay inuu si dhaqso ah markab u iman doono raashin badani insha allahu tacaala oo bilowgii noqon doonto waan garta marka saaxiib heshiid baad mucaawinay heli kartaa waan gartay arrimaha ganacsiga ma laga wada hadlay ta kale baasaboorka somalilan dadku kuma geli karaan waddanka imaaraadka carabta dad mas-uuliyiina hore looga soo celiyay arrintaa ma ka wada hadasheen mar haddii xidhiidhkan iyo walaalnimadan iyo saaxiibtinimadan adii sheegaysa ay dhab tahay horta waxaa lagu waxaa lagu maamaadaa rome maalin qura laguma dhisin arrimaha maalin qura laguma dhamayn karo maanta waxaan dhignay saldhigii furihii somaliland iyo iyo iyo iyo imaaraadka ayaanu maanta aanu dhignay wixii kale oo dhan cooperation iyo wixii haddaa macaawina kada way daba socdaan laakiin salaamu calaykum maanta bilaabantay dalkan waxaa kiciyey oo ka shaqayn jiray dadkeenii kacaankii kasoo hortay mutacalimiinteenii dhalinyarteenii baa ka shaqayn jirtay soo farmziiloy ah abaal weyn baynu ku leenahay waynu la dhisnay abaarkiu ilahay inoo soo celiyay o ayago maanta inoo iska fadhina inoo yimi marka waa in ilahay ugu shukri dhaqa waa hadiyad ilahay inoo keenay